إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah weeraro qaraxyo ah oo lagu dilay xildhibaano ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay weerarkii cuslaa ee mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xerada xalane oo ah xarunta taliska shisheeye ee muqdisho sargaal iyo askari kenyaati ah ayaa lagu dilay jasiiradda kuudhaa ee gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho mar kale ku dilay qof shacab ah faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo shalay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha waddanka kenya ayaa weerar ku ekeeyey ciidamo kenyaati ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa ku guulaystay in ay heshiisiyaan beesha boqol hore uu khilaaf ka dhex jiray sargaal sare oo ka tirsan ciidanka yeman ayaa lagu dilay qarax ka dhacay koonfurta waddankaas آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weeraro qaraxyo ah oo lagu dilay xildhibaano ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya laba qarax oo waaweyn ayaa xalay magaalada beledweyne waxaa lagula beegsaday xubno ka tirsanaa dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle iyadoo qaraxyadu ay ahaayeen kuwo si weyn looga maqlayay magaalada gudaheeda iyo weliba deegaanada kale ee deriska la-ah qaraxyadan ayaa waxay sababeen khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba leh mid ka mid a qaraxyadu waxa uu ka dhacay gudaha xerada lamagalaay halkaas oo ay waayadan ka socdeen abaabulka doorashada kuraasta taalla magaalada beledweyne waxaa sidoo kale xusid mudan in halka ay hoy u ahayd xubno u sharaxan kuraasta xildhibaannimada ee dowladda federaalka ah qaraxa labaad ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday ciidamo iyo saraakiil doonayay in ay u gurmadaan dadka xerada lamagalay gudaheeda lagu qarxiyey siyaasiyiin u sharaxnaa xildhibaannimo kuwo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwo ka tirsan hirshabeelle iyo xubno kale ayaa waxay ku dhinteen qaraxa halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sida ilwareedyo kala duwan ay xaqiijinayaan dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahayd aamine maxamed cabdi oo ka tirsan xildhibaanada iminka wakhtigu ka dhammaaday islamarkaasina baarlamaanka dhexdiisa caanka ahayd haweeneydan ayaa waxay ahayd murashax mar kale xilka u taagan waxaana qorshaheedu ahaa in maanta ay doorasho gasho hase ahaatee qaraxii xalay ayay ku nafweysay sidoo kale dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah cabdi cali dhuxul oo asiguna ahaa murashax u taagan in xildhibaannimo loo doorto ninkan ayaa la sheegay in horay uu xildhibaan u ahaa xerada lamagalaay ee qaraxyada midna uu gudaheeda ka dhac midna banaankeeda ayaa waxay aada ugu dhowdahay xarunta maamulka gobolka hiiraan waxaanay ka mid tahay goobaha aadka loo ilaaliyo ee ay ka socdaan abaabulka doorashada qaraxyadii xalay dadkii ku dhaawacmay ayaa waxaa loo qaday goobaha caafimaadka waxaana meydbaryey dad badan kuwaas oo qorshuhu yahay in maanta la aaso magaalada beledweyne ayaa si weyn looga hadalayaa qaraxyadan khasaaraha geystay waxaa gacankugambad ah xubnaha ka badbaaday qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada beledweyne iyada oo aysan jiran kalsooni la xiriirta in amni lagu sii joogo magaalada beledweyne taa micnaheeduna waxa weeye inay suuragal tahay in qaraxyo kale xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsato goobaha ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo hirshabeelle halkaana khasaarooyin kale oo horleh ay ka dhashaan xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlayay weerarkii cuslaa oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xerada xalane oo ah xarunta taliska shisheeye ee muqdisho cabdifataax maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya xildhibaano iyo siyaasiyiin kala duwan oo taabacsan dowladda federaalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkii cuslaa ee ay shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xerada xalane oo ah taliska ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu waxay eedeeyeen dowladda federaalka halka qaarkood ay sheegayaan in ciidamada shisheeye qudhoodu ay isdayaceen islamarkaana aanay waxba ka qaban ammaanka dagaankooda iyo kan dowladda federaalka xildhibaan afaraa leh oo aanu wax ka weydiinay aragtidiisa ku aadan weerarka ayaa waxa uu si kooban u sheegay in ciidamada shisheeye ay noqdeen dad habacsan taasina ay keentay in halkooda loogu yimaado ficilka wax ka qabashadiisa iyo kahortegadiisa kahortegadiisa fiicnayd marka waxaad moodaa ciidamada oo nabad ilaalinta meesha u jooga inay yihiin kuwa uun iska habsanayo guryaha iska jooga marka adugu intuu mar gudaha soo galana waxa waaye dhibkiisuu leeyahay
laakiin maxamed cumar dalxa oo isna ka mida xildhibaanadii hore ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ah u sheegay aragti ka duwan tan afaraale waxa uu xusay in weerarkii xalaneh uu ahaa mid aanay marnaba ka hortegi karin shisheeyaha waxaana uu daliil ka dhigtay inaan marnaba laga hortegi karin rag iyagu geeri u soo baxay adiga qofaad adiga marka adiga aad tiraahdid warniyo ama nin isagiiba inuu dhinto oo kusoo diyaargaroobay ma garan kartid saad adigaad waxaadusid saad adigaad isaga aad oga hortagtid xuseen macalim waxa uu madax ka yahay hay-ad sirdoon oo xogaha u ururisa maraykanka wuxuu muujiyey in weerarkii xerada xalane uu fashil weyn ku yahay dowladda federaalka waxaana isagoo arrintaasi sababeynaya uu yidhi sida tan goobtii madaxweynaha lagu dooran lahaa maanta in ay rasaas lagu kor diriray itself ayaa waxay tahay calaamad muujinaysa fashilkii ugu weynaa oo madaxweyne wakhtigiisa dhammaaday oo xilligii uu iyo goobtii uu ku wareejin lahaa xukunka in maanta ay laba gacmood oo mid cadow iyo midii maaragtay dowladda ay isku kor dirirayso saraakiil kala duwan oo ka hadlay weerarkii xerada xalaneh ayaa dhammaantooda si isku mida u qeexay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kor u sii kacday taliska booliiska dowladda federaalka ayaa waxa uu dhankiisa ka markhaati kacay in weerarka lagu dilay lix ajaanib ah sideed kale oo kuwa amisom ahna lagu dhaawacay sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenkooda marka waxaana ku dhintay ilaa iyo lix qofood dee amisom waxay ka mid tahay ciidanka goo goobtaas u gurmaday oo tegey dee khasaaraha dhaawaca ilaa iyo sideed qofood waaye sideeddaas qofood dhaawaca waa amisom iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dhankeeda xaqiijisay in weerarka lagu dilay saraakiil ajaanib oo caddaan ah iyo madow ka kooban wixii faahfaahin ahna ay dib ka soo bixin doonto weerar sidan oo kale xalano loogu qaaday sannadkii laba kun shan iyo tobankii waxay saraakiisha reer galbeedku ku marmarsiyoodeen in lasoo weeraray iyaga oo qadeynaya oo u dabbaaldegaya ciidda krismaska islamarkaana kala daadsan laakiin howlgalkii shalay ayaa waxa uu dhacay xilli barqo ah oo ay soo wada jeedeen shisheeyaha oo idil
sargaal iyo askari kenyaati ah ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose saacadii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhacay gobollada mandheera bakool baay iyo sidoo kale jubbooyinka haddaan ku bilowno gobolka jubbada hoose ciidamada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen jasiiradda kudhaa oo ay ku sugan yihiin ciidamada kenya weerarkaas waxaa lagu dilay laba kenyaati ah oo uu mid ka mida sargaal yahay isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar kamiin ah u dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland uu ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanada baarka iyo singaleer ee duleedka magaalada kismaayo waxaa dagaalkaas lagu dilay hal askari bakool ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxa ay mar kale dagaal culus ku qaadeen xerada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ugu dambeyn gobolka mandheera oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa waxaa laga soo sheegayaa weerar culus oo ciidamada mujaahidiinta ay ku ekeeyeen askar kenyaati ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano cali yaale oo ka tirsan gobolka mandheera gaar ahaan degmada lafey ayuu ka tirsan yahay deegaanka weerarkaas waxaa isku fara saaray ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale kenyaatiga tafaasiil dheeraada lagama hayo ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho mar kale ku dilay qof shacab ah mahad cubayd ayaa faahfaahinaya najiib cabdulaahi iimaan oo ahaa wiil dhallinyaro ah islamarkaana ka mid ahaa darawaliinta kaxeeye mootobajaajta ayaa waxaa si bareer ah maalintii shalay loogu dilay magaalada muqdisho dilka wiilkan ayaa waxaa ka dambeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxayna toogteen xilli uu ku sugnaa gagaarka madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim qaar ka mida ehelada wiilkan ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo ka warramay sida uu falkan dilka ah u dhacay laalkeen najiib cabdulaahi iimaan diiri ku timid
kana timid ciidamada dawladda ciidamo ka mida oo saaraayeen gaari cabdibilaa iyo gaari oo saarif ah oo dhanka tarabuubka ka yimid asagoo soo maraya meel hadda aan taagannahay meelahan u dheereen ayay xabada ridiin xabadda xabad ka mida ayaa haleeshay walaalkeen asagoo meesha ku shaaxiinaya oo iska fadhiyo abaarta haddii aqeaxay ahayd saacaddu lix saac iyo afartan daqiiqo
taas waxay ahayd murug aad u weyn waxaa lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada hore cabdiqaasin waxaa dilay niman arxanlaawayaal ah oo wato gaari cabdibilaah waddada ayay moodaayeen bajaajaa ka horraysay bajaajka ka horraysay markay ay ka wareejiyeen bajaajki markay bajaaji ka dib martay ee xabado ku fureen sidoo kale qaar ka mid a ehelka wiilkan bajaajlaha ah ee ay dileen ciidanka dowladda federaalka ayaa waxay sheegeen in ay meydka firinjeer geliyeen islamarkaana aan la aasayn ilaa uu helo cadaalad
waxaa dilay oo xabada ku furay gaari cabdibila ah iyo gaari kaloo saarifo asigana daba joogay gaarigaas oo soo maray dhinacaas iyo tarabuunka dhinacaas iyo lambar afarna u socda halka aan taagannahana waa dalcadda cabdiqaasin marka annagu meydkii waxaan gelinnay firinjiyeer ayaynu gelinnay mana aasi doonno ilaa inshaa allahu tacaalaa gacanku dhiiglihii uu soo geli doono gacanta caddaaladda ah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maanta waxaa lagu dilay najiib cabdulaahi iimaan oo wiil bajaajlo ah gacanka gardaran ayaa dishay wiilkana firinjaro ayuu ku jiraa mana duugi doono haddii ilaa laga helo gacanku dhiiglihii ilmo carruur ayuu lahay ilmo yararo ayuu ka tegay maalin weliba waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilal ay geystaan askarta dowladda federaalka mana jirto cid la xisaabtamaysa oo wax ka qabataa faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo shalay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay waxay howlgalle ka kala fuliyeen gobolada baay iyo jubbada hoose kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta shisheeye iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha ku daaban koloyan ka tirsan ciidamada koonfur galbeed oo ku socdaalaya duleedka magaalada baydhabo ayaa ku dhacay weerar kabiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay halkaa hore u sii diyaariyeen waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo soo gaaray saraakiil la socotay kolonyada ku dhacay weerarka jidgalka ah inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan lagu dilay laba ruux oo mid ka mida uu yahay gudoomiyaha maamulka koonfur galbeed ugu magacaaban deegaanka mooda moode ee duleedka magaalada baydhabo kaas oo lagu magacaabi jiray maxamed gaarane waxaana lagu dhaawacay sargaal taliya koox ah oo isagana lagu magacaabi jiray hubeerow iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas ay kasoo furteen laba qori iyo boosashkooda dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maalintii shalay dagaal culus ku qaadeen askarta kenya ee ku sugan jasiiradda gudhaa ee gobolka jubbada hoose dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan laba askari oo kenyaati ah oo mida uu sargaal yahay sidoo kale weerar dhabagal ah ayay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab shalay u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland kuwaas oo weerarka uu ku qabsaday inta u dhexaysa deegaanada baarka iyo singaleer ee duleedka magaalada kismaayo waxaana weerarka lagu dilay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii la kulmay weerarka jidgalka ah walaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa ku guulaystay inay heshiisiyaan beesha boqol hore uu khilaaf ka dhex jiray maxamed daayir cali sow ayaa inoo faahfaahinaya dowro iyo kulamo socday toddoba cisho islamarkaana ka dhacay deegaanka dalandoole ayaa lagu soo afjaray khilaaf muddo ka dhex jiray beesha boqol hore oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah baay iyo bakool wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa gogol nabadeed u dhigtay waxgaradka culumaa udiinka ugaasyada iyo ganacsatada beesha kuwaasoo isaga kala yimid meelo kala duwan oo ka tirsan labada wilaayo ee baay iyo bakool kulanka ayaa si rasmi ah lagu soo afjaray madmadowgii beesha ka dhex jiray islamarkaana la isku cafiyey halka kulanka uu ka dhacay sida lagu sheegay bayaan sagaal qodob ka kooban oo uu akhriyey suldaanka guud ee beesha boqol hore beesha boqol hore waxay soo dhoweynaysaa dadaalkii iyo juhdigii ay bixiyeen mas-uuliyiinta wilaayaadka bokool iyo baay ee lagu soo afjaray khilaafkii muddada soo jireenka ahaa ee rigaadiyey midnimada iyo wax wada qabsiga beesha labo sidoo kale beeshu waxay halkan ka caddaynaysaa in midnimada beesha ay tahay arrin muqadas ah oo lama taabtaan ah sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay waxgaradka iyo odayaasha beesha isagoo u soo jeediyey in ay addeecaan oo wanaagga ay ku raacaan suldaankooda ragiinu qabada haayay malaaqiintii beella haayan afarta haayan yoona may lahaa waajibka inka horreeya oli siinku fadow oo malaaga suldaanka siinku ka aadan may buah ini isin dooja io warshii qaadatan assamcu waaaca fi lmanshati waalmakrahi waalcusri waalyusr abaar jartoy aaran jaroy culaas jaroy faa'iiday iyo fudeed jartoy ay isgallanaaday nibad ay haaday col jaroy wali haadas ahaato wal kasta oo macsiiba an hayna wadaadkaan maday kuula asan amara may waajibka siin lataala ahaa assamcu waaaca sidai isinba ballanqaadeen waxgaradka odayaasha iyo malaakyada afarta jufo ee beesha ay ka kooban tahay ayaa la siiyey mikrofoonka kuwaas oo si buuxda u soo dhoweeyey heshiiska goobtana ka ballan qaaday in ay la shaqayn doonaan suldaanka guud ee beesha may baala galnay ani suldaanka guud una garibshay ana antirni lahal maalon yoona saas oo kale ay walaaya islaamka mayni ogda ani una la shaqeeyi doonna suldaankana guud maxamed aadan xuseen geeke madnimadii boqol hora hadduu ku horteena laha magaaway hoogaha yar gulubgulub ee ku jarti ilaahay subxaana wa tacaalana liinka dhowaaday oo laku dhabeeyey unuun ilaahay ballantiiska qaadni ini uuna ma aragna an hoggaansanaan amiirkanna oo suldaanka beesha boqol hora la araw magaajay maday eedan maday kuule sheekh xamse abujacfar oo kelimadiisa ay u badnayd dardaaran wacyigelin ah ayaa odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada beesha boqol horreh waxa uu u soo jeediyey inay ilaaliyaan midnimada beesha may kala siin dardaaramay muqabada haddii atin ini isinka dadaalan kelimadii hadda sheekha sheegay madnimada ilaalintii beelis afar qabiil waay lan kastaba qaybto yaa mas-uul iyo malaag an ay qaybta ada mas-uulka iyo malaag an hayta may lakoofadaya ani sagaar ee xel inisku kasaarta sidii qalbajo walaagi gali kukasaaro faday madnimadii boqol hore lan kastaba ka andhamadaayo naftiisan waayan unagada faday si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah ee ka jira gudaha dalka soomaaliya ayaa aalaaba xaliyo oo ku guulaysta khilaafaadka iyo madmadowga soo kala dhex gala beelaha soomaaliyeed ee ku hoos nool harka xarakatu shabaab almujaahidiin warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka yemen ayaa lagu dilay qarax ka dhacay koonfurta dalkaas wararka naga soo gaaraya dalka yemen ayaa sheegaya in koonfurta waddankaas uu ka dhacay weerar lagu beegsaday sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda yemen weerarka oo loo adeegsaday gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey ayaa lala egtay kolonyo ciidan oo uula socday sareeyo gaas thaabit jawaas xili uu marayay afaafka hore magaalada xadaraha ee gobolka cadan oo dhaca koonfurta waddanka yemen qaraxan oo ahaa mid aad u culus islamarkaana si gaar ah loola beegsaday gaariga uu saarnaa sarkaalka ayaa waxa uu sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay thaabit jawaas oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan dowladda cabdirabbi haadi islamarkaana ahaa bartilmaameedka weerarka loo adeegsaday gaariga miinaysan sidoo kale waxaa ku dhintay wiil uu dhalay sarkaalka la dilay iyo saddex askari oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambaysay weerarka lagu qaarijiyey sarkaalka hase ahaatee mujaahidiinta ansaaru shareeca oo ah faraca alqaacida ee jasiiradda carabta yemen ayaa dhowaan sheegatay weerar nafurnimo ah oo lagu dhaawacay sarkaal ka tirsan maleeshiya daacad u ah dowladda imaaraadka kaasoo toddobaadkii hore ka dhacay koonfurta waddanka yemen warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa